acab sacabada haloo tumo bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumeeyey tartan loogu baaqayey bulshaya hayragiyo dumar
waxaana wanaagsan khyaarta wadan iga dhegeysanaysaa kusoo dhawaada barnaamijka ciyaarahood kala socota raadiyo sangunis deetan iyo toddobadhibictoddomiga hartis dhowley iyo nawaaxigda kusoo dhawaada barnaamijka qodobada ad ku maqli doontaanna waxaa kamid noqonaya labinimaal oo si aan gabasho lahayn daah uga rogay sababta kooxdiisa ah ay ugu fashilantay inay garaacdo rea valacano kulan ka tirsanaa la liiga liverpool oo heshiis taariikhi ah kula wareegeysa alexandra isak mikel arteta oo sharaxay sababta uu kursiga kaydka u dhigay abreze eche kulankii liverpool iyo sidoo kale hansefleg oo salima flan oo magacaabay cid iskale mas-uuliyadda niyajabka kasoo gaaray kooxda barcelona rea valacano qodobadaas iyo ku kaloo faahfaahsanba u deergarooba dhegeystayaal
sacabada haloo tumo
xidiga daada yar ee barcelona lamin yamaal ayaa shaaca ka qaadeen kooxdiisa oo ay la-ayd xamaasad iyo dadaal taasoo sababtay barbari hal iyo hal ay la galeen rea valacano kulan adag oo ka dhacay stadion de valacas barka ayaa hogaanka qabatay daqiiqadii afartanaad markii yamaal rigoore gool u bedelay balse fran peres ayaa barbaraha dhaliyey daqiiqadii lixdan todobaad isagoo madaxa ku dhaliyay koorne lagu soo qaaday taasoo muujinaysay dadaalo difaaca kooxda oo aada u liitay xamaasad ayaa naga maqnayd waa inaan ku baranaataa wax ka barnaa yiri yamaal xaalad adag aadaan wajahnay balse waan isku daynay inaan dhammaadka ilaa dhammaadka aan guur raadino waxaan u baahnayn inaan si fiican ku dhiirano kadib fasaxa caalamiga waxaan kusoo laaban doonaa qaab firfircoon waxaan isku dayi doonaa inaan badino dhammaan kulamada hadaladiisii ayaa iftiimiyey in kooxda ay doonaysay inay si deg deg ah u saxdo gaar ahaan sidii ay isugu ilaalin lahaayeen awood iyo sidoo kale fajignaan markii ay wajahayaan kooxaha garoonkooda ku adag fursado ay lumiyeen dani olmo iyo erigasia ayaa sii adkeeyey xaalada barcelona halka baaqayamaal uu muujinayo baahida kooxda ugu qabto fajignaan buuxda si ay ugu tartanto hanashada horyaalka la liiga waryaanka kooxda chelsea nicholas jackson iyo wakiiladiisa ali barat ayaa si rasmi ah loogu sheegay inay ku laabtaan london sida uu xaqiijiyey khabiirka suuqa ciyaartooyda fabrizo romano go-aankan ayaa qeyb ka ah nidaamka caadiga ah maadaama ciyaaryahanku weli hoos yimaado heshiiska chelsea soo laabashadan ayaa timid kadib markii uu burburay heshiiskii amaahda ahaa ee jackson ugu biiri lahaa bayan munig sababta ayaana dhaawaca muruqa boodada ah oo soo gaaray leandilab taas oo ka dhigtay in chelsea aysan diyaar u noqon inay waryaankeeda reer senegal ay ku fasixi karto qaabamaha iyadoo keliya ogolaan lahayd iib joogtaa si ay u xoojiyaan weerarka chelsea ayaa sidoo kale heshiis ku gaartay inay dib ugu yeerto magui kaas oo amaha ugu maqnaa sunderland isbedeladan ayaa dhalinaya su-aalo ku saabsan kaalinta mustaqbalka ee jackson uu ku yeelan doono stanford bridge iyadoo tababaraha ay taageerayaashuba sugayaan in uu la qabsan doono xilciereedka
sacab sacab sacabadaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
liverpool ayaa ku dhowanay dhamaystirto saxiixa horyaanka isak sida uu xaqiijiyay khabiirka suuqa kala iibsiga fabrizio romano heshiiska oo dhan ayaa lagu qiimeeyey milyan taas oo ka dhigaysa in iskudayga ugu qaalisan ee premier leaga isak oo jir ayaa la filayaa inuu baaritaanka caafimaadka maro maanta ka hor inta aysan liverpool si rasmi ah ugu dhawaaqin heshiiskiisa horyaankana sir sweden ayaa hore u muujiyay mustaqbalkiisa st james park uuna shaki ku jiro kadib markii ku eeday newcastle inay jabiyeen ballanqaadyo ay hore ugu sameeyeen
bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragii duma bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacabadaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
haleegii hore ee kooxda chelsea jo col ayaa fariin adag u diray laacibka cusub ee kooxda chelsea alexandra ganacho isaga oo ku booriyay inuu si dhab ah u muujiyo haddii uu doonayay inuu ku guuleysto stephen bridge chelsea ayaa sabtadiisa rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xidiga reer argentina kadib markii uu kaga soo biray kooxda united wuxuu booska garabka bidix kula tartami doonaa gitans waxaana u malaynayaa in qiimaha lagu helay uu yahay mid wanaagsan haddiiba uu rabo inuu noqdo xidig reer hirsaraah waxaanuu si dhaba u shaqeeyaa islamarkaana ka faa'iidaysta deegaanka wanaagsan ee chelsea halkaas ayuuna ku kori karaa si kastaba chelsea ayaa waxaa jo col uu ku adkeeyey ganajo inuu diyaar u noqdo tartan adag maadaama enzo mareska uu haysto xidigo badan oo ku sugan boosaska garabka weerarka ganajo wuxuu stephen bridge kula madoobi doonaa saaxiibkiis qaranka enzo fernandes taasoo laga yaabo inay fududeyso la qabsiga kooxda cusub ee staff- kooxda hadda cusub ee ku biiray ee chelsea
bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragii duma bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacabadaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
manchester united ayaa la kulantay dhibaato dhaawac weyn oo ka hor kulanka adag ee axadda dambe ay la ciyaari doonaan manchester city tababaro maramarim ayaa xaqiijiyay inuu ka walacsan yahay dhaawacyada soo gaaray labada xidig matias kunia iyo mousen mount kuwaas oo dhaawac ku baxay inta lagu guda jiray guushii ee saddexdii labo ee united ka gaartay kooxda banley kulankaas uh, gool rigoor ah ayuu taqyadihii dambe dhaliyey bruno fernandes eena saddexda dhibcood ku xaqiijisay red devils amorim oo ciyaarta kadib saxaafadda la hadlay ayaa yidhi waa dhaawac culus inaan weyno ciyaaryahan eh, sida kunia iyo Nos- mosen mount wuxuuna ciyaaray qiyaastii soddon daqiiqo isagoo dhaawac qaba ma huba in ay yihiin dhaawacyo waqti dheer ah laakiin waxaan ka walwalsanahay arrintaasi labaduba waa kuwo muhiim noo ah waana sugaynaa natiijada baaritaanka tobraha ayaa intaas ku darayeen kooxda ay si dhab ah ugu baahan tahay labada ciyaaryahaan si ay u sii ahaadaan koox tartan geli karta oo la jaanqaadi karta kulamada waaweyn
bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragii duma bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacabadaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
manchester united ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis shaqsia la gaartay laacibka goolhaye ee aston villa ee emiliano dibo martinez kadib markii si toos ah ula xirteen mase ula xiriireen kooxda midlands sida uu xaqiijiyay waryaha caanka ee suuqa kaliibsiga fabrizio romano romano ayaa ku qoray barta x in united ay si buuxda ula heshiisay martinez kaasoo hadda noqday ikhtiyaar dhaba haddii uusan dhicin saxiixa san lameys united waxay heshiis shaqsi ah la gaartay martinez xilli astonvilla ay bilowday inay wadahadalo la furto goolhayaha qaran ee belgium san lamens martinez oo soddon iyo laba san jir ah ayaa si weyn loo tixgelinayaa golhaye heer caalami ah kadib welihiisii uu ku qaaday copa america iyo koobkii adduunka haddii uu ku biro oltraford waxaa la filayaa inuu si toosa u noqdo golhaye koowaad maadaama andri onana uu sameeyey bandhig liita tan iyo markii uu kooxda ah ku biiray xagaagii hore khabiirka spi sport ee dan badel ayaa hore ugu tilmaamay martinez inuu yahay golhaye heer caalami ah taasoo muujinaysa heerka ciyaareed ee laacibka
kusoo dhowaada taariikhda ciyaaryahan paul begba waxa uu leeyahay mawhibad cajiib iyo awood xooggan oo garoonka meel kasta kaga gaari karo waxa uu ku faanaa midabkiisa madow i haysashada diinteenna suuban ee islaam paul begba meistarada dhexe ee kooxda manchester united iyo xulka qaranka dalka faransiiska maxaad ka taqaanaa noloshiisa gaarka ee xiddigan iyo sida uu ku muslimay iyo xogo kale oo aad u badan bawl waa martideenna maanta magaciisa oo buuxa waa pauli pele pogba waxa uu dhashay shan iyo tobankii maarj kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii hadda da'diisu waa labaatan iyo sagaal sanno jir waxa uu ku dhashay halka la yidhaahdo longneser men oo ku taalla dalka faransiiska waxauu nabsabsadaa hooyo ka soo jeeda dalka gong oo lagu magacaabo ye pogba iyo aabbo ka soo jeeda dalka guneya oo lagu magacaabo fasu antonia pogba kaas oo sannado ka hor ka soo haajiray dalkiisa guneya isagu waxaa la dhalatay laba wiil oo mataanaa misne da ahaan ka weyn isaga waxaa lagu kala magacaabaa florentino iyo matiyas mid ka mida waxa uu ciyaaraa xulka qaranka dalka guneya halka sidoo kale midka kalena uu difaac kaga ciyaaro kooxda heerka labaad ee dalka faransiiska ee sooksho balse bawl waxa uu doortay inuu matelo xulka qaranka dalka faransiiska oo ah halkii uu ku dhashay kana soo bilaabay xirfaddiisa kubadda cagta baol begba yaraantiisi wuxuu ahaa mid firfircoon islamarkaana ma ahayn mid mushkilad badan waxuuna kubadda cagta ka bilaabay isaga oo ku jira da'da lix sano bogba waxaa la sheegaa inuu aad ay isugu dhowan yihiin islamarkaana xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo hooyadii waana qofka keliya ee ka dambeeya soo saarista wiilkan mar soo maray kii ugu qaalisanaa caalamka waxaana ka dhexeeya xidhiir mug weyn leh iyadoo xustay in yaraankeeda uu ahaa mid si weyn ay u koolkoolin jirtay islamarkaana qaabka barbaarintiisa ay ka duwaneed walaalihiisa kale bogba waxaa lagu biiriyey koox ka dhisneed koonfurta magaaladii uu ka soo jeeda ee la yidhaahdo rosiya enperi waxaana la sheegaa in toddoba xil ciyaareed uu ku qaatay halkaas markii uu gaaray da'da saddex iyo toban sanno u s troys oo dalka maraykanka ayuu u wareegay balse wakhti badan halkaas kuma uusan qaadan waxau u soo wareegay akademiyada kooxda leharivia ee dalka faransiiska intii uu joogay halkaas waxa uu ka sameeyey bandhiga cajiiba taasi oo ku soo jeedisay indhaha kooxa waaweyn oo yurub balse kooxda manchester united ayaa la sheegayaa in ay si lama filaana u afduubatay daa'yarkaasi bogba markii uu iclaamiyey inuu ku biiray kooxda manchester united sannaddii laba kun iyo sagaalkii iyadoo akademiyada leherf heshiis ay kula jirtay taas oo dacwad ay ka gudbisay balse united ayaa waalidiintiisu waxa ay siiyeen guri iyo lacago badan si wiilkooda uu ugu barbaadho akademiyadda kooxda redifelis bogba laba sano ayuu ku qaadatay kooxda da'yarta ee united intii u dhexaysay laba kun iyo sagaal ilaa iyo laba kun ko iyo tobankii waana halkii uu kula kulmay jeze lingard taas oo ka yeeshay saaxiibka ugu dhow noloshiisa bogba ama bawl waxaa lagu naaneysaa il bolpo waxaana naaneysta u tahay tii ugu jecelyahay wiilkan madow waxa uuna leeyahay taageerayaasha kooxda yuventus waxay iigu yeedhi jireen bool bolbo waana midaan ugu jecelahay naaneystaasi tani ayaa ka dhigan awood xooggan uu leeyahay dhowr dhinac uu kaga ciyaara garoonka waa uu joojiyaa kubadda isaga oo hoggaamiya weerarka halka sidoo kale uu quudiyo weeryahanadiisa kubado hubanti ah lagu daray dhalinta goolasha faraha badan iyo caawinaaddiisa isagoo ku tiirsan qaabdhismeedka jidhkiisa ee xooggan bawl waxa uu ku dadaalaa caafimaadka jidhkiisa isagoona u sii mara cunto caafimaad leh waxa uuna mar walbaba ka shaqeeyaa dhisitaanka jidhkiisa si uusan wax dhaawaca saamayn ugu yeelan mustaqbalkiisa waxa uuna yahay xidig xirfad badan leh inkasta oo bilowgiisa kooxda manchester united ay faaruqday gaar ahaan wakhtigii uu kooxda joogay sir alex ferguson wakhtigii uu yaraa islamarkaane aysan ku tiirsanayn hadda wiilkani waxa uu dareen jecel u hayaa kooxda shayaadiinul xumur oo u dirtay wakhtigaa una ogolaatay inuu si xore ugu biiro kooxda cajuusada dalka talyaaniga ee bianconeri ama zaydul cajuus laakiin waxay ku khasbanaatay in boqol milyan ay ka soo bixiyaan mar walbana united waxay u ahayd naadigiisii koowaad isagoo xitaa u saftay toddoba kulan oo keliya intii u dhexaysay laba kun iyo toban ilaa iyo laba kun labiyo tobankii bilowgii bishii agoosto sannaddii laba kun lix iyo tobankii dunida kubadda cagta ayaa mar qura ku baraarugtay heshiiskii ugu qaalisanaa paul pegba ay ugu siixay manchester united isagoo xilligaa ka yimid yuventus heshiis shan sannadood iyo lacag gaaraysa boqol iyo shan milyan oo yuuro wuxuuna sidaas ku burburiyey rikoorkii uu haystay xiddiga reer weelish ee gareth baily wiilkaas oo sagaashan iyo sagaal milyan ay real madrid ku iibsatay heshiiska paul ayaa noqday mid hadalhayn badan ka dhaliya dunida kubadda cagta waxaana war laga keenay sida uu lacagtaas ku muteystay laakiin jawaabtu ayaa waxaay ahayd mid ku jirtay gacanta hal shaqsi oo keliya waana bawl nafsaddiisa waxayna waajib ku ahayd in uu muujiyo awooddiisa xagga gudaha garoonka xiddigan asal ahaan ka soo jeeda dalka guneya balse haysta jinsiyadda dalka faransiiska pauli pele pogba ayaa waxa uu kashifay in uu haysto diintii nasuuban ee islaamka isaga oo ka jawaayo su-aal uu weydiiyey mid ka mid a wariyaal intii uu ku sugnaa tartankii mundiyaalkii adduunka laba kun afar iyo tobankii kulamo qaar waxa uu ka soo aadeen bishii barakeysneed ee ramadaan waxaana la aaminsan yahay in ay u noqonayso asal ahaanshihiisa dalka guneya waxaana dalkaas ku nool muslimiin ka badan boqolkiiba siddeetan bool bagba waxaa la arkay isagoo booqanaya dhulalka barakaysan gaarahaan magaalooyinka maka iyo madiina uu ku yaalla masjidka xaramka uu ku soo sameeyey cimro iyo magaalada madiina almunawara uu ku yaallo masjidka iyo qabriga suubanaheenna maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisii ahaatee bool bagba waxau haystaa koob fara badan oo waayihiisa kubadda cagta wuxuuna ku guulaystay koobkii adduunka daayarada gaar ahaan labaatanka sano uu la qaaday faransiiska sannaddii laba kun saddex iyo tobankii waxuu sidoo kale xulkiisa la gaaray finaalkii yuro laba kun iyo lix iyo tobankii waxayna ku waayeen gacanta wiilasha uu hogaaminayaa saaruukh madeera ee dalkaasi bortugal sidoo kale waxa uu rumeeyey riyadiisii koobka adduunka ee lagu qabtay dalka ruushka sannaddii laba kun siddeed iyo tobankii oo ay ka qaadeen wiilasha krowetiya isagoo gool ka dhaliyey finaalkaasi waxa uu kaloo haystaa ueva nation league uu ku guulaystay sannaddii laba kun labaatan laba kun kow iyo labaatan haddii aynu eegno dhanka kooxaa yuventus afar jeer ayuu kula guulaystay tartanka italiyan zere e laba jeer ayuu subarkooba italiya kula guulaystay balse weligii kuma uusan guulaysan champions league waxa uu gaaray finaal laba kun shan iyo tobankii mar ay zayd alcajuus la ciyaartay kooxdii bulukrana oo wakhtigaas ku hubaysnay jiil dahabi ah uu horkacayay leonel messi neymar oo lagu daray shuwares lana baxay magacaasi emison kooxda manchester united ayuu la qaaday tartanka e f l cab isla sannadaas waxa uu la qaaday tartanka ueva oroba league paoli pele pogba heerkiisii kooxeed waxa uu saftay afar boqol iyo toddoba kulan waxuuna muddadaas ku dhaliyey toddobaatan iyo saddex gool halka xulka uu u saftay siddeetan iyo sagaal kulan wuxuuna u dhaliyey kow iyo toban gool paul pogba waxaa u dhexda gabar lagu magacaabo maria zuley sulesi pogba oo ah gabar model una dhalatay dalka bolivia waxayna isku dhaleen laba carruura paul pegba sidoo kale waxa uu ka hadlaa luuqado badan marka laga reebo luuqadda afkiisa hooye ee faransiiska sidoo kale waxa uu si fiican uga hadli karaa isbaanishka iyo talyaaniga oo lagu daray ingiriiska taariikhda iyo martideenna maanta ciyaaryahan paul pegba waa naga inta gudaama dhegeystayaal waxaan taasnoo barnaamij ciyaaraha od kala socotay raadiyo sanguuni sideetan iyo toddoba arbaca toddoba megaherta sulmina waaxida barnaamijka xasuus saar idinlana socodsiinay anigoo cabdullahi abdicasiis salaanta kulmayna barnaamijkan keesa xiga sidaasi nabadgelyo
sacab sacab sacab sacabana ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoonku cadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumay tartan loogu baaqaye bulshaya hayray